dadka bogtaale ee kanola kaamamka kiyalan duleedka magaalada baydhabo ah yaa xilligan welibayo dhibaatiyonka jaran ah walyaabo nololo aas-aasigan ee ama bilaawan ee sida minfayliyo kanoolaadana iyadoona jaran kuleelka maalintii weliba dhaxantaha miinkii raashiin biyo caafimaad iyo weliba walbarsho ka filan dadkan oo siyaabooyin shilgadiisan iyoonku bogtaalena deegaanadii iyo ku noolaayana yaa magaalada baydhabo welibayo haderana iyadoo galnyo walankahayna weliba haansho hantidiyo kuwaayana abaartii hamartii dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeeda qoysaska haansho oo kakooban qoysaska haansho oo ka kooban hooyi weliba awlaadiye ee ka jaran kaamamkan iyo weliba ee han-anka nugul ee lakulamahayana dhibaatooyinka shalgadiisana hana ku mid ee dadka kaamleyda oo la hadleen warbaahinta ayaa welibayo sheegana inio xilligan anbaahanyina inay dhiniga nololo markaasiya lagu kaaba guddoomiyaalka kaamamka magaalada baydhabo oo kulan iyo kuweeldhidana kaamka tawakal koowa iyo weliba iyo kuku hadlayna dhibaatooyinka iyo walyaabo iyo unbaahanyina dadkana welibaniyo sheegana inay weli dadkan iyo ka jarana dhibaatooyinkii iyo deegaanadiiyo hankubugtaalena welina an helna gargaarka filana guddoomiyaalka hansho iyo welibayo sheegana inay weliyon helna musqulooyin iyo weliba jidid fayla welibaniyo sheegana inay owlaada iyo kasaxroodayana meel markaas unku dheerayna idda dadka wiinkana iyo limidka iyina iyadoona taasay ku dhalada korta cuduro xiliga iyo jarana roobabka kulanka kureedaya weliba warbaahinta la hadalaya hana kumid ee guddoomiyaalka kaamamkaasiya waxaan ka hadlaynaa baahida dhabta ah ee kaamamka ka jirta waxaa jira xilli badan ummaddu waddankan way ku soo carartay fursad badan mayna helin baahidii shalay lagu imaaday ilaa ay hadda way taagan tahay waxaan mas-uuliyiinta si uu wax noogu qabto ummaddan uu u garab istaago baahideenna codka waa ka weyn yahay qofka mas-uulka ah ee ilaahay mas-uul uu ka dhigay ee ilaahay berri uu weydiin doono waxaan codsanayaa inuu noo yimaado na arko waxa aan qabno baahideenna waxaan ku noolnahay waan codsanaynaa in waddooyinkii nala ka sameeyo dhibaatada ka jirto eeryada la ogaado kaamamka xaalado badanaa ka jiro macluul badanaa ka jirto dadkiisay u soo laabteen dadaan waxba helinaa jiro makila ha ku qaada erigun kan oo hata kan oo kontonkaam hata ka suubsan walyaable mayan baahanna waana fadaana siin ku odsadaane dawladda koonfur galbeed iyo heedo iska duuban may ku odsadaane horta jid makila ha ku gudub biyo makila ha ku gudub baad eeda wal-aana fadaan waldhanjuleedan fadaan owlaadaani ardaani una eeda aan baahana nasro maxamed warsame weliba guddoomiyaha kaamka tabakal kow ee kiyaala duleedka magaalada baydhabo ah welibay sheegtay in kaamkiiyo guddoomiyaha ku-eta iyo ka noolyina dad iyo ka sheegtay iniyo iyana han unka nugul ee geeg anbahan in markaasi lahadeersi gargaar degdeg e iyadoona ahaansho iyo ka sheegtay iniyo iyana minglaan
maybuaha kaamamkaas dhaba ku jira dhabadana ku jira dhabka ku jara maybuaha dadkii baahanyiin dadkii maxay sidaan biyo dadkii maxay sidaan caafimaad dadkii maxay sidaan nolol maxay sidaan walbarasho fayle xataa maxay sidaan meel yara walbarasho haysata kaamamkaasana ka jago xataa maxay sidaan musqul bersho bersho guriyaal maxay sidaan dad dhib badana jira hajarto muxuma may hata xurguftan iyo dhibaatadan iyo baahidan siika dhiidyelanaa lang meelahaan maraw balahayno roob hooba kooy adii baa lutahaan gala korno baabuur isku dhaafo hoob roob la waayo jiilal eta majarna hadda ilaahaya mahad iskulaha guddoomiyihii gobolka cali wardheere dooyow yamaynii suubiyey lamajid iyoona hata shiid baa lakulumara waaysinya masuubsan siliin banaayo may codsadaane jididkaas intininin suubiyo codsadaan